beeraleyda deegaanada gobolka gado oo maalmahan saameyn xoogan uu ku yeeshay ayaxa ayaa v o a u sheegay in ayax aad u xoogan uu ku degay dhulbeereed ballaaran kaas oo ku yaala degmooyinka baardheere iyo doolow isagoona gebi ahaanba xaalofiyey beeraha degmooyinkaasi waxaana sii kordhaya cabashada beeraleyda ee degmooyinkaasi cabdulaahi diiriye faarax oo ka mid a iskaashatada beeraleyda gobolka gado ayaa v o a u sheegay in gebi ahaanba ayaxa uu ku degay beeraha gobolka saameyn xooganna uu ku yeeshay wax soo saarkii beeraha ee degmooyinkaasi ayaxa meesha la yidhaahdo doolow ilaa luuq buurbuubo baardheere meesha la yidhaahdo baroon diine oo baardheere dhanka koonfureed ooga guma intaas ayaga wuxuu uga socdaa si lixaad badan oo raxanraxan ah oo aad u xoog badan buu u socdaa ayaxaas ayaga wuxuuna naga soo gelayaa dhinacan sida baay iyo bakool buu nooga imaanayaa si lixaad badan ayuuna u soconayaa hadday beer tahay iyo hadday baadki kaloo dunyada xoolahay cuni lahaayeen inta ka dhaxaysoo dhan lacagtuu mariyo saameyn weyn buu geystay rabadnid u sheegtay kayra wax looga qaadi waayey wax bir la qaraaca waxba looga qaadi waayey dhammaan beerihii ama roobka ku dhici jiro o dhan waa laga soo gacmalaa baxdiga beerihii kaloo webiga saarnaa inta ka dhaxaysana ayagana wuu baadiya birdaaqeedka xoolahana wuu baadiya arrimaha ayadaa sida hadda aniga aan la socdo aamaan aadan jira badnayn ayaa la keenay dadka iyo maarta dhulku ayaxu marayana daaxidiisana way badan tahay beeruhuna way badan yihiin laakiin waxaas iyadaa wax wax ka taraay maaha sida hadda dhaftan kuu sheegaya ilaa dolow ilaa baar beerahan ilaa koofdimanta ka dhaxaysa beeraha weliba ku yaala iyo midda agdaa ku yaala inta ka dhaxaysa cagtuu mariyey waxaaba yaraatee beera oo dhaqan ma ay jiraan dhulbaaqtilaadkana cagtuu mariyey inta iyadana dhul degaanu ka dhiga reeb buuna u soconaya waa gudahayaa shimbiraha yaacayo oo guuca markii la yaabaan xoolihii geelibaa bidahayo argibaa bidahayo qaar daruur ahaan buu socdaa qaar hoos joog hoosuu ku socdaa waa daadanhayaa wax uu hambaynayana ma jiraan dhulkii lama degaanbu ka dhiga hadda dadkii waaba gacmahada laga soo jeysada hadday beer tahay ama weliha ku taallo ama beerhada la haato intaasna waa laga soo xarooba ismaaciil macalin xidig gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada doolow soomaaliya ayaa v o a u sheegay in in ka badan konton kilomitir uu baabi'iyey beerihii ku yaalay ayaxa sidoo kalena uu dhibaato xoogan u geysta deegaanka ayaxaasi wuxuu maray gebi ahaanba deegaanka isaga ah waa diga konton kilomitir oo isku weerar waayo oo dhanka baabiyaha iyo dhanka webigaba ah wuxuu aada u baabi'iyey darag beera ah oo aada u fara badan ilaa iyo boqol iyo laba boqol oo beerood ayuu dalagii saarnaa ayuu waxyeeleeyey dhanka baabiyaha oo xoolaha ay daaqaana ilaa iyo aduun konton kilomitir oo isku wareeg ah oo ayuu aafeeyey oo wixii yaalay araga isagoo awalba abaar ahaa iyo wixii yaalay oo ku jirana uu saameeyey marka ka maamul ahaan maxaa u qabateen markaa ka maamul ahaan waxaan qabanay gurmed maalmihii ugu horreeyey maalinkii ugu horreeyey ayaa uuna soo gaaray gurmed ayadii maamulku ay fidiyeen balaaran waxaan sameynay inaan dawaari bixino inaan ciidan bixino inaan maxaan ku rahdaye wixii hubba yaalay deegaanka lagu rido oo si balla ugu kaco waxaa baaba'ayay intaas oo geed oo liin ah caleenta min edejinayo intaas oo geed oo moos ah marka geednoodkiisii yaanyada iyo maxaan ku rahdaye bakasha iyo waxaasna ayuu ku dhigayaa geedka isaga ahaa iyo gebi ahaan baa aashay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka jubbaland maxamed mursal xirsi oo aan wax ka weydiiyey waxa ay kala socdaan dhibaatada ayaxa uu ku hayo beeraleyda gobolka gado iyo haddii ay jirto gurmad la gaarsiiyey dadka beeraleyda ahi ee gobolka gado ayaa waxa uu yidhi gobolka gado waxaa la yidhaahdo iyo gobolka jubbada hoose xogta aan hayno jubbada dhexe aan iraahdee xogta aan hayno labadaba ayaxi saameyn weyn buu yeeshay waxaana ka hadlaya infestationka hadda socda ee bilowday hadda wuxuu ayaxu active ka yahay oo joogaa oo uu degan yahay oo uu burburin ku wadaa degmooyinka baar dheere iyo luuq iyo doolow
wasaaradda beeraha ad agaasimo guud ka tahay dhibaatadaasna waad ka sheekaysay maxaad ka qabateen waan u diyaargarownay wasaaradda beeraha ee heer federaal baan iska kaashanay waxaa la keenay wixii la heli karay oo sun ahaa oo la ogolaaday isticmaalkeeda suntaasna waxaa active looga dhigoo la geeyey dhammaan degmooyinka dowlgoboleedka jubbaland waxa dowladdu gaari karto suntaasu waxay ahayd suntii iyo waxay ka koobnaan qalabku suntii iyo haamihoodii iyo iyo training yar oo procedurekii sunta loo isticmaali lahaa ee loo diyaarin lahaa iyo wixii qofku uu isaga difaaci lahaa suntu waa khatar waa dilaa waxaa la socday maryihii qofku uu xiran lahaa iyo protectionkii waa meesha hadda ugu daran saa sheegtay baar dheere dhibaatada ugu daran meesha uu ka geystayna ayaxa weeye welina waa joogaa oo kama uusan tegin ayax qayb kasoo gudubtay baa jira oo qaybtan middle jubba ama jubbada dhexe tagtay saakow salag leecaanoole meesha la yidhaahdo barow dinlow meelahaas oo dhan waxay ka mid yihiin ayaxi baar dheere soo burburiyey baa usii gudbay meelo badan oo deegaanada jubbaland ka mid ahay una badan dhulbeereed ayuu ayaxan baabi'iyey iyadoona sidoo kale uu xaalafiyey dhirtii deegaanka iyadoona dad dan yar ahi misna ahaa beeraley oo dhibaato xoogan u geysta beerahooda aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo